waa gabay ku saabsantahay usuululfiqi fiqiga usuushiisa iyo wa qawaacidihi fiqhiga qawaaciddiisa alxamdu mahadilkeed lilaahi ilaahay bay usugnaatay ilaahay almuciidi ahaa mid khalqiga soo celinaya almubdi ahaa marka horena mid bilaabay mucti nawaali cadiyada iyo bixinta allihii u saaxiibka ahaa kulla man mid dhammaantii siinaayey ystajdi an yatlubu ilaahay subxaana watacaala ka dalbayo weydiisanaya musabit ilaxkaami axkaamta allihii sugaayey bilusuuli usuusheeda ku sugaayey qawaaciddeeda muciini man kii allihii kaalmaynayay yasbuc ee yamiin uu iilanayey ilal wusuuli inuu gaadho cilmiga guntiisa iyo fiqiga ilaahay markuu mahdiye kadib wuxuu yihi uma dabeetana asalaatu salaadi oo ammaanta ilaahay nebigiisa xagga sale u ka ammaano maca salaamin salaadaasio salaamina ay la socoto ilaahay nebiga uu ka badbaadiyey cuyuubtiiyo naqaa'ista oo qad utin waa dhamaystiray cala aladii nebigii dushiisa ha ahaato uctiya la siiyey jawaamica alkalim hadallada urursan ee macnaha weyn xambaarsan muxamedin muxamed dushiisa ha ahaato maxamedkii almadcuufi ee lasoo diray raxmat alwaraa khalqiga naxariis waa naxariistay awgeed alwaraa waa khalqiga wuxuu leeyahay sheekhu wa khayri haadin hanuuniye mid u khayr badan kii ahaa lijamiici man mid dhammaantii hanuuninayey daraa gartay oo cilmi iyo aqoon leh wa bacdu intaa kadib miyaa ilaahay mahadintiisa iyo salliga nebiga sala allahu calayhi wasalam falcilmu cilmigii buxuurun waa bado zaakhira aada u ballaadhan lan yabluga gaari maayo alkaadixu qofka dadaal la yimaada ee ka weliba dhibaato dagaalka kala kulmaa fiihi cilmiga gudihiisa aakhirahu gabagabadiisa gaari maayo cilmigu waa baxrun laa saaxila lahu waa bad aan xeeli lahayn weyi laakiin maxay suurtagal ku tahay qofku cilmiga inuu markaa wax ka helo ka taxsiiliyo taasuu ku sheegaa wuxuu ku leeyahy laakina hase yeeshee tashiilan fududayn ayaa fii usuulihi cilmiga qawaaciddiisa ku sugan la fududaynaayo ama fududaynaysa limaylihi gaadhitaankiisa ee saxris ku dadaal qawaaciddaasi iyo usuusha barashadeeda iyo fahamkeeda fajid waxaad heli doontaa sabiila waddaad heli doontaa fudud oo toobiyaa oo si dhaqsaa markaa cilmiga aada ugu gaadhibi wahaakay khud qaado min haadi lusuuli usuushan ka qaado haadi waa ismu ishaara usuushaa laguu soo tilmaamay ka qaado jumalan jumlada ka qaado markaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa in bimacnaa usuushaas oo dhan aana halkan ku ururine ususha wax ka midi meeshan ay yaaliin oo mintu marka waa tabciidiyo weyi arjuu biha jumalkaasoo aan ku rajaynaayo caaliljinaani samooyinka kuwooda sare nuzulan xaalo ay tahay martiqaad ilaahay subxaana watacaala aan ka rajaynaayo qawaacidan qawaacid xaalo ay tahay min qowli ahlilcilmi cilmiga ehelkiisa qowlkoodii ah ana waa qaacida ahlucilmigu leeyihiine wax anigu aan sameeyey maaha buu leeyahy sheekhu walaysa lii aniga iguma sugna fiihaa qawaaciddan aan sheegi doono dhexdeeda siwaa danna dni gabaygan iyo tixitaanka waxaan ahayn anigu kuma lihi waashii culimmadii qawaaciddii ay sheegeen ayuun baan ku gebiyo o aan taxay buu leeyahay sheekhu intaas waa hordhici alqawaacid walusuul buu yihi waa qawaaciddiiyo usuusha lafteedii ayaa halan ka bilaabmaysa addiinu diintu diinta loo jeeda waa diinta islaamke jaa waxa uu la yimi lisacaadati jaa wuxuu u yimi lisacaadati albashar basharka markaa badhaadhahooda iyo liibaantooda u yimi walintifaa'i shari canhum sharka markaa si looga durkiyo iyaga iyo wadarari dhibaatada diinta ilaahay waxa uu sharciyeeyey si dadka sacaadadooda iyo liibaantoodana ay ugu keento dhibka iyo sharkana markaa ay uga durkiso fa kullu amrin arrin kasta oo naaficin waxtar leh qad sharacahu ilaahay waa sharciyeeyey wa kullu maa shay dhammaantoo yaduruna ina dhibayana qad manacahu ilaahay waa diiday oo waa xaaraantimeeyey ee iyadana ogow na wax kastoo la sharciye waa naatiq wax kastoo la diido la xaaraantimeeyena waa baar dhib buu leeyahy wamaa tasaawi dararin wamanfaca darar manfaco iyo darar marka ay sinaadaanna yakuunu wuxuu noqonayaa bimacanaa shayga dhibkiisa iyo waxtarkiisa markay sinaadaan wamaa tasaawi dararin wamanfaca waxtar iyo waxyeeladiisu markay sinaadaanna yakuunu wuxuu noqonayaa shaygaasi mamnuucan mid la diiday lidar-i lmafsada xumaantiisa iyo sharkiisa si looga badbaado oo markaa laysaga riix addar waa bimacnaa dafcu wey waa riixitaanki wa kullu maa shay dhammaantii oo kallafahu ilaahay addoomaha uu ku kallifay oo axkaamta takliifigaa ka mida qad yusiraa waa la fududeeyey min aslihi sidiisaba oo ilaahay marka horeba takaaliifta dadka u saaray waa mid fudud iyadoo sideedaa u fudud ayaa haddana waxaa dhici kara in dadka qaarkood ay xaalada lasoo darsaa la soo darsaan shaygii fududaa u adkaado markaasaa wuxuu ku leeyahy wa cinda caaridin tara ay wayusira waa la fududeeyey shaygii marka horeba fududaa cinda caaridin shay soo dariyaagtii shaygaasina tara ee xadata dhacay oo markaasi la helay fajlibuu soo jiid litaysiirin fududaynu soo jiid bikulli dii shabat ee bikulli dii cusrin wa sucuuba shay kastoo adayg u saaxiiba fududayn soo jiid manaa almashaqatu tajlibu taysiir weeyaan haddii adkaan iyo culays u yimaado fudayd baa markaasi yimaada falaysa maanu ahaanin fi diini diinti alxaniifi diintii markaa toosnayd min shaatin ay min cusrin wa mashaqa wax markaa adayg iyo wax culaysi kuma dhex jiraan ina diina yusrun buuhi nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam sideeda u fuduba wamaa shaygii ay wafcal samee maa shayga istatacta aada awoodo oo min almaamuuri waxyaabihii lagu faray ka mida washtarib kana dheerow dee sheekow alkulla dhammaan ka dheerow oo min almaxduuri wixii la mamnuucay wixii lagu farayna intaad karta kala kaalay wixii lagaa reebayna ila ka tegistu dhimala ee iskaga wadata wuxuu leeyahy sheekhu washarcu sharcigii shaygii mashruuca ahaa laa yalzamu dadkii laazimi maayo waajib ku noqon maayo qabla alcilmi ogaal horti iyagoon ogeyn laazim ku noqon maayo daliiluhu arrinkaa daliilkiisu ficlu lmusii salaadiisa ninkii u xumeeyey ficilkiisii baa u daliila ee fafham faham oo ninkaasi salaadihii hore jahliga uu kaga sugnaayo sida khaldan uu tukanaayey dee ku soo celi lama odhan waayo qabla alcilmi bay ahayd oo sharciguna laa yalzamu qabla alcilmi tii markaasi uu ogaaday ayuun baa la yidhi ku celi waktigeeduna uu taagnaa adilo kalo leedahayna waynu tilmaamay laakiin hase yeeshee buu ku leeyahy sheekhu idaa farata hadduu ka gaabiyo fi tacallumi barashadii diinta iyadoo suurtagal u ah fadaakaasi maxallu nadarin eegma meesheed weeyaanoo waa laga fiirsanayaayo xukun go-aan isaga lama siinaayo lamana dambaajinaayo si guud loomana cudur daaraayo si guud ee xaalkiisaa la daraasaynaya ee faltacalami iyadana ogow wa kullu mamnuucin wuxuu leeyahy sheekhu wayubaaxu waa la xalaaleeya kullu mamnuucin shay kastoo mamnuuc ah lidaruura daruuro iyo baahiyo dhib dadka u haya awgeed ayaa loo xalaaleeya wuxuu leeyahay sheekhu walmakruuhu ay wayubaaxu waa la xalaaleeya almakruuhu shaygii makruuh ahaana cinda alxaajati marka loo baahdo daruurada iyo xaajada dee farqiga udhaxeeyana sheekho waa lagu sheego inu tahanti baan umalaynayaa xaaraanta daruurun baa xalaalaysa hadday xaaraanta hadduu muxaramkaasi yahay muxaram lidaati laakiin hadduu yahay muxaramun ligayrihi oo taxriimuhu taxriimu lwasaa'il uu yahay xaajada ayaa xalaalaysa daruuraba yaanay jirine haddii makruuh uu yahayna daruuraba yaanay jirine xaajada ayaa xalaalaysa laakiin hase yeeshee buu ku leeyahay sheekhu maa shaygii xurima la xaaraantimeeyey lidariica inuu waddo xaaraam u yahay awgeed loo xaaraantimeeyey yajuusu waa bannaan yahay lilxaajati baahi jirta awgeed kalcariyati baycu lcaraaya ayaa markaa tusaale kuugu filan bayculcaraayana in badan baa lagugu celiyey qawaacidkana ku dhigane kitaabulbuyucna inagu soo mara wuxuu leeyahy sheekhu wamaa shaygii nahaa canhu ilaahay uu diiday ama nuhiya canhu la diidayba dheh oo min atacabudi cibaadooyinkii ka mida aw kayrihi aan cibaadaba de aan ahayn mucaamala ah afsidhu ay uxkum bifasaadi inuu faasid yahay xukum oo waxba aanay ka ratimahayn laa taradadi arrinkaana ha ka noqnoqonin ee geegeesinimo iyo ragnimo la kaalayo masaajid dha uu leeyahy sharci an haddii cibaado la diido la nahiyo naha rasuulullah can sawmi yowmi alciidayn nahyigaas muxuu faa'iidaynaya cibaadatu inay tahay fasid mucaamaladii la diidayna waa saasoo kale ayuu ku leeyahy sharci fakulu nahyin buu ku leeyahy taasuu kuusii kala yaro tafsiilinayaaye fakulu nahyin nahyi kasta oo caada u noqday lidawaati ashyaada laftooda u noqday aw lishuruudi ama shayga laftiisa yaan u noqone shardigiisa u noqday sayaati xaqiiqahaan waa iman doonaa siinku taxqiiqun buu faa'iideynayaaye mufsidan xaalou yahay mid fasaadinaya shaygaa la yska reebay oo wuxuu ku leeyahay haddii shayga laftiisa laysu diidoo la yska reebo nahyigaasi fasaad buu faa'iideeya haddii shayga laftiisa aan la yska reebin laakiin shuruuddiisa wax kamida la yska reebo oo nahyigu uu ku dhaco fasaad buu faa'iideynaya wain yacud hadduu u noqdo nahyigii likhaariji shay shaygii ka baxsano isaga laftiisii aan ahayn shardigiisana aan ahayn kalcimati waa sida ninka xidhay cimaamad xariiroo ku tukaday amaba cimaamadu dadka ka xaday ama uu ka xoogay reebitaanka layska reebay cimaamada xidhashadeedu maha reebitaan layska reebay salaadii manaha reebitaan layska reebay shuruuddii salaada wax kamid a waa khaarij marka salaadii waa ka baxsany falan yadiira dhibi maayo nahyiga u noqonaya shay ka baxsan shayga shardigiisana aan ahayn ee sababta man fahan alcilata cilada iyo xikmada fahan sheekh yaani kuweydaarani wuxuu ku leeyahay sheekhu walaslu asalkii walaslu fi lashyaai ashyaadii waxa asaluha xillun inay xalaal tahay ashyaada waxaa looga jeedaa wixii la cunaayey sheekhow iyo wixii la cabaayey iyo wixii la gashanaayey iyo wixii la galaayey iyo wixii la fuulaayey wamnac diid cibaadatan cibaado iyada diid oo waxaad tidhahdaa cibaada ma jirto ilaa biidni shaaric shaaric inuu ogolaado mooyaane waxa cibaadaa wixii sharcigu cibaado ka dhigay waxaanu sharcigu cibaado ka dhigin cibaado maaha marka ashyaadii maxaa asal u noqday inay xalaal tahay cibaadadiina maxaa asal u noqday inay tahay xaaraam ilaa daliil xalaalayo la helaayo faidqa haddaba hadduu dhaco cabdiraxmaan ow shakun shaki hadduu galo fil xukmi shayga xukumkiisii oo shaygii la ysku qabto ma xalaalba mise waa xaaraam cibaadadii la ysku qabto ma bidca mise waa sunne farjicu noqo lilasli asalkii u noqo fi nawcayni labada noocba oo cibaadadana la ysku qabtona asalkeedu u celiyo asalkeedu waxa inaana jirin wax sugaya ilaa la helaayo shayga la ysku qabtona asalkiisu u celiyo asalkiisu waxa inuu xalaal yahay ilaa wax diidaayo la helaayo uma tabic dabeetana asalkaasu raa maxamed xirsiyo wala aslu asalkii uu kuleeyay sheekh walaslu asalku waxa weeye ana alamra amarkii iyo wanahya nahyigii xakmun mid go-an inuu yahay macnaa amarkana waxaa asal u ah inuu wujuub faa'iideyo waxaa la ysfaray waajib yahay nahyigiina waxaa asal u ah waxaa la yska rabay inuu xaaraam yahay ilaa idaa culima haddii la ogaado mooyaane annadbu in amarkaas sunanimo looga jeedo aw ilkuru ama nahyigaa in karaaha looga jeedo in taxriim looga jeedin wa kullu maa shay dhammaantii halkana sheekhu wuxuu ka hadlayaa waxa weeyaan waxyaabaha lagu garto shaygu inuu sunno yahay iyo in kale wuxuu ku leeyahay kullu maa shay dhammaantii oo rutiba fii isaga laga ratiba alfadlu fadli laga dhaliyey oo layihi fadli bay samayntiisa laga helaya min gayri amrin iyadoon laakiin aan la isfarin fa huwa nadbun dee waa sunnaun yajlu ee yadharu yatabayan sunanimuu mude ku daahiraya oo uu ku cadaanaya ee meel kale ha ka doondooni saxaashi nebigu halkana kaga sheekaynaya wuxuu ku leeyahy wa kullu ficlin ficil dhammaantii oo linabiyi nebiga u sugnaaday oo jurida laga dhartiro laga madnaysiye can amrihi amarkiisa ficil nebiy oona amarkiisu la socon fa kayru waajibin ficilkaasi waa midaan waajib ahayn bada ay dahar ama fa kayru waajibin waajib in aanu ahayn buu bada ay dahara uu muuqday xukunkiisu markaa uu yahay wain yakun hadduu yahay ficilkaa nebigu mubayinan mid cadaynaya liamrin amar dee kitaabka ilaahay ku soo arooray falxukmu xukumku fiihi ficilkaa dhexdiisa xukmu daaka alamri amarkaa u cadaynayo xukunkiisa wey haddii amar ilaahay ficilka nebigu uu cadaynayo tafsiir u yahay dee amarkaa xukunkiisubuu qaadan haddii amarkaasi wujuub tusinayeyna ficilkii wujuubunbuyna tusin hadduu sunanimo tusinayeyna sheekoo sunanimo baa laga qaadan doonaa waqadin halkana sheekhu wuxuu ka hadlayaa waxyaabihii wanaagsanaa hadday isjiiraanoo waddadu ay qaadi weydo xaaraamtiina markaasi ay kuyuu soo gasho meel laga dhaafa la waayo maxaa la samaynayaa waqadin horumari alaclaa shaygii sarreeye wana wanaagga badnaa laba tasaaxumi marka waxa weeyaan iscidhiidhi uu dhaco fii saalixin ay fi lmasaalixi masaalixda dhexdeedi masaalixdu markay iscidhiidhido siday u kala sarfarayso u kala horumari oo ay ku noqoto inaad qaarna ka tagto qaarna aad samayso kuwa yaryar ka tago ku waaweyn sameoyi walcagsu arrinkaa cagsigiisuna fi lmadaalimi ay maxkuumun fi lmadaalimi waa mid la xukumay marka laga hadlaayo madaalimta oo mafaasiddiya oo mafaasiddu marka ay kuyuu soo gashay meel laga dhaafo la waayana dee tayar baa la siinaya si taweyn looga badbaado wadfac riixuu ku yihi sheekhu khasiita dararayni labada dhibkooda fudud bilakhafi ee birtikaabilakhasi ka sii fudud samayntiisa ku riix laba darar baa meesha yimi laba dhibaato labadaasi dhibaato midun inaad samaysaaba ayay kuu noqotay midna aad ka tagto dee ka sii fudayd badan samee si ka kale waxa inaad uga badbaado wakud qaado bicaaliya alfaadilayni labada fadliga le kooda sare laa takhaf hana baqin oo laba shay labadaba fadli ay leeyihiin haddii ay ku noqoto inaad mid samayso midna aad ka tagto dee labadaasi kooda sii fadliga badan qaado ee kala goyskada haddaad wada samayn kari weynay ashyaaduna maxay ku kala fadli badan taha ama daatadeeda u kala fadli badan tahay ama waktigeedaa kalakala fadli badiya ama meesha lagu samaynaayo ama qofka markaasi samaynaya in yajtamic haddaba haddii uu kulmo maamuli wixii la diiday maca mubiixin mid xalaalaynaya hadduu la kulmo faqadiman horumari alladii munica ka la diiday maanaa ka la diiday iska ilaali taqliiban adoo ka xoog roonaysiinaya ka markaasi la baneeyey anaa idaa tacaarad almubiix alxaadir waalmubiix hadday kulmaan laba sababood oo midna uu keensanayo shaygaa in xalaal laga dhigo midna uu keensanayo shaygaasi in xaaraam laga dhigo keebaa la horumarinaya waxaa la horumarinaya ka xaaraam ka dhigaaya lianna dar almafaasid muqadamun calaa jalbi almasaalix mafaasida in laiska fogeeyo ayaa ka wanaagsan oo laga horumarinaya masaalix iyo wanaagya in la helo tafsiirkeeda sheekho waa dhigatay oo waxa lagu yidhi sidan waa marka ay siman yihiin oo mafsuud iyo maslaxadii markay sinaadaan ayaa mafsuuda ka tegisteeda laga horumarinaya samaynta maslaxada laakiin haddii ay mafsuudadu markaasi ay weyn tahayna dee maslaxadu yarad baa la dayacee si mafsuuda in looga badbaado hadday maslaxadu weyn tahayna irtakaba almafsadatu suqraa bitaxqiiqi almaslaxati alkubraa mafsuudada yar baa la irtikaabaya lagu dhacaya maslaxada oo insi la taxqiijiyo wa kullu xukmin xukum kasta falicillatin cila ayuu tabac raacay oo uu daba socdaayo axkaamta ilaahay de waa mid ilaahay xikamu ka lahaa in wuujida haddii la helo ciladaa xukumka yuujadu waa la helayaa ilxukmu xukumkiina wailaa haddii kala miya wain lam yuujad haddaan la helin alcilatu ciladii yamtanic ilxukmu dee xukumkiisna waa la waayaya wa alxukmu yaduuru maca cilatihi wujudan wa cadama waa qaacida culimadu ay yidhaahdaan wa alqi tuur buu ku uri sheekhu kulla saabiqin mid kastoo ka horumaray lisababihi sababtiisa shaygu xukumku hadduu sababtiisii ka horumaro ficilku waxbaa ka soo qaadi salaadii la tukaday waktigeedii aan soo geli wey laa shardihi ee alla ladi kii ha tuurin sabaqa ka horumaray shardahu shardigiisa isaga ha tuurin shaygu hadduu haddii sababtiisii la helo oo weli shardigiisi iyadoo la helin markaa la sameeyo isaga waa ansaxayaa buu ku uri sabri gara alfuruuqa furuuqda udhaxaysa masaaisha oo wantabi de baraarug oo khasladii ay kugu yururine kala garo farqiga masaaisha udhaxeeya tusaalayaasheedana dee waa adigii soo qaato masaladii dhaarta ayaa kamid ahay sheekhow washayu shaygii maanaa xukumkiibuu shaygu uga jeedaa laa yatimu dhamaystirmi maayo ilaa an tatim inay dhammaystiranto mooyaane shuruuduhu shuruudiisu oo wacuduma la waayo maanicun minhu wixii isaga diidayana la waayo xukumna dhamaystirmi maayo ilaa xukunkaa shuruuddiisao dhan loo helo wixii ay siidayeenna meesha laga saaro mafhuum wuxuu ku leeyahay sheekhu wadannu dannigii fi lcibaadati baabka cibaadaadka almuctabaru ka la tixgelinayo xukumka lagu xidhaayo wey waa dannigii qaalibka ahaa malaha xooga roon xukun baa lagu dhisaa baabka cibaadaadka wey wa nafsulamri xaqiiqadu siday tahay ayay ictabaruu tixgeliyeeno xukumka ay siiyeen filcuquudi baabka mucaamalaadka marka la joogo oo baabka cibaadaadka haddii cibaado shaki uu galo laakiin mala xoog rooni uu meesha yaallo malaha xoogga roon baa shakigaa laga horumarinayaayo xukunkii lagu dhisaya laakiin baabka marka la joogo cibaadaadka mucaamalaadka dadka dhex maraya iyadu waxay u baahantaha in xaqiiqadeeda lagu dul istaago mala xoog roon oo keliya laguma dul dhisi karo laakiin hase yeeshee idaa tabayana hadduu caddaado adannu malihii khata gaf inuu yahay hadduu caddaado malihii cibaadada lagu dhisay baa caddaatay inuu khalad ahaa maxaad samayn markaa fa abrii dimma dee dumadaada beriyeel oo saxix ilkhata sidaad ku beri yeelaysaa ee khaladkii aad gashay iska sax waa kuu tusaaleeye wuxuu ku yidhi ka rajulin waa sida nin sallaa tukaday qubayla alwaqti waktigii in yar ka hor buu tukaday isagoo u malaynaya waktigii inuu soo galay dabeetana wuxuu ogaaday oo u caddaatay inuu malihiisaasi khalad ahaayo waktiga hortii uu tukaday dee falyucidi salaata salaadii ha soo celiyo bacdulwaqti waktigu markuu soo galay dabadi sidaasuu dimadii ku beri yeelaya khaladkiina ku saxaya haddaba sheekho washaku shakigii bacdal ficili ficilka dabadi yimaadaa laa yu'atiru raad ka tegi maayo adoo cibaadadii iska guto dhammaystirtay ama mucaamaladii ay dhammaystirantay haddii shaki uu ka daba yimaado shakiga waxba laga soo qaadi maayo shakiga mu'atirka ee raadka ka tagaa waa ashaku aladii yaqac fi lcibaada fii dakhili alcibaada walmucaamala waa shakiga cibaadada gudaheeda marka lagu jiro dhaca laakiin shakiga marka la dhamaysta dhaca salaadii markaad ka baxdoo kale waa ka soo qaadin wahaakada elamru haakada arrinku sidaa weeye idi shukuuku wakti shakiyadii takfiru bi ay fara badan tahay oo haddii shaki kasta markaa cibaadadii markaa dhamaysta dabadeed yimaada wax laga soo qaado dee markaa ninkii shaydaan la odhan jiray ayaa suuq kaa furanaya sheer kula gelaya aw taku ama haddii ay tahay wahman wahmi haddii shakigu uu noqdo wahmigu waa maxay waa jaanibka marjuuxa weeyaan jaanibka marjuuxa ahaan laba shayga wuxuu ixtimaalaa laba weji labada weji mid baa xoog badan ka xoogga badan maxaa la odhanaya ya zanni zanni baa la odhanaya ka xoogga badan ka laga xoog badan yahayna maxaa la odhanaya wahmiya maxaa la odhanaya wahmi hadday sinaadaan labada wejina shaki wuxuu leeya sheekhu washaku shak aw taku ama hadday noqoto shakiyadii wahmanba hadday noqoto mithla wasaawisin wasaawis oo kale waa markay tahaye fada iskaga tago waxba ha ka soo qaadin likulli wasaawisa wiswaas kasta iskaga tag oo yajiib bihi uu la imanaayo lukac khariblihii shaydaan la odhan jiray sharlaawi uma dabeetana xadiiu nafsi naftu waxay ku sheekaysataa macfuun waa mid laysu dhaafo laysu qaban maayo inta aanu go-aan qalbi noqon go-aan qalbi hadduu noqdo xadiiu nafsi wuu dhaafayo ficil buu isu bedelay haddii lagu dhawaaqo ama jawaarixa laga sameeya dee xadiiu nafsiga waa dhaafo ficil buu noqday falaa xukma lahu xukum ma laha maa lam yuatir inta aanu dhalin camalan camal intaanu dhalin aanu raadin maa lam yu'tar intaan lasoo rarin camalan camal inuu noqdo intaan lasoo rarin waa la ohan kara oo haddii markaa xadiisu nafsiga camal u noqdo ama camalqalbi ha noqde ama camalka jawaarixda ha noqde de markaa xukun buu leeyahy walamru amarkii lilfawri deg deg buu faa'iideynaya in waxaa la is-amray si deg dega loo sameeyo ee fabaajiri zaman waktiga la baratan yaanu kaa dheerayne gooraad dhiman doonta ilaahay ba oge wixii lagu faray markiiba samee ilaa idaa dalla hadduu tusiyo mooyaane daliilun daliiluu tusiyo anahu litarakide inaan amarkaasi si deg degaa la ysaga rabine dib loo dhigan karo fasmacan dhegaysadii waxaa lagu leeyo madal walamru amarkii in ruuciya fiihi haddii la ilaaliyo dhexdiisa alfaacilu faacilkun haddii la ilaaliyo oo faacilka faacil kasta lala hadlaayo fadaka kaasi fardu caynin weeyaan de fardu cayn baa la idhaahdaa haddii faacilka la eegiyo qof walba sidiisa looga rabo wadaaka kaasoo fardulcaynka ayaa alfaadilu ka ka fadliga badana ka sareeya fardulkifaayiyo ka soo socdaa wain yuraaca haddii la eego alficlu ficilkaun haddii la eego maca qaطci nadar iyadoo eegmada laga jaray can faacilin cidda samaynaysa ficilkun baa la eego ficilkaa in la helun baa la doonaya cidda doonaysa ha samayso ama cid yar ha samayso ama cid badan faduu kifaayatin fardulkifaaya kaa la idhaahdaa ama faduu kifaayatin fardu kifaaye inuu yahay ayaa usik laga soo raray daarulcilmiga walamru amarkii bacdanaayi nahyi dabada yimi lilxilli shaygaasi markaa layska nahiyey inuu xalaal yahay ayuu amarkaasi faa'iideynaya waa qowlkaas laga raajacsan yahi wa fii qowlin qowl kalena waxaa ku sugan lirafci nahyi wuxuu u sugnaaday amarkaa dambe in nahyiga ka horreeyin meesha laga qaado khud bihi qaado qowlkan dambe tafi waad ka soo bixi waajibkii cilmiye ku saaraay manaa wuxuu rajaxaya sheekhu marka alamru bacda nahyi yuciidu shaya ilaa maa kaana caleyhi xukm qabla nahyi amarka nahyi dabad yimaadaa shayga wuxuu xukumkiisa u celiyaa siduu ahaa nahyiga hortii wafcal samee cibaadatan cibaado samee idaa tanawacat haddii noocyo badan ay u soo aroorto wujuubaha wajiyadeedu bikulli maa si kasta u sameeyo qad waradad ay usoo aroortay de haddii cibaadada sharcigu tanwiiciyo noocyo badan uu sameeyo miduu nalada ha ka saaraanin hana kulmin oo meel ha kusoo wada xashrinin ee baabu tanwiic sameeyo marba midun dee la kaalay iyana bakti sheekh orinkoorka su-aal baa yar weydiinaya litafcala sunnata si aad sunnadii u samayso fil wajaahili labada waji ay usoo aroortayba oo wa taxfada sharca sharciga aad u xifdido bidi noocayni ee bificli di noocayni labadaa noocda samayntooda aad sharciga ugu xifdido sharcigii qayb kamid a aran wamin wayzan buu kuuri waar laazim hooy haddaad badbaad doonayso dariiqata nabiyi nebigii waddadiisa u laazim almustafaa ilaahay u doortay ad badbaado doonayso oo wakud qaado biqowli raashidiina kuwii toosnaa hadalkooda qaado alkhulafaa khulafada ahaa calaykum bisunati sunati alkhulafaa alraashidiin almahdiyiin buri nebi maxamed qowlu saxaabiyi saxaabiga qowlkiisu xujatun waa daliil calaa asaxi qowlka saxiixnimada badan markaynu qabanno goorma ayuu daliil yahay maa lam yukhaalif waa intaanu khilaafin milahu qowl saxaabi isagoo kali uu leeyahay famaa rajaxa ee sayuukhadu marka waxaa la qaadanaya maa rajaxa wixii xoog roonaada ay maa tarajaxa qowlka saxaabiga hadduu saxaabigu ka mid yahay fuqahadii saxaabadii iyo culimadoodii sa raajaxa waa xujo laakiin maxaa shardi u ah inaanu daliil khilaafin haddaanu daliil khilaafin hadduu daliil khilaafo waxba laga soo qaadi maayo ida jaa nahru llahi batala nahru macqil haddii weligii ilaa yimaado weliga macqil socon ma weli laa saxaabi walaa hayru ta labaad inaanu khilaafin saxaabi kale isagoo kalaa haddii saxaabadu daa iskhilaafaanna dee aqwaashooda adilada loo bandhigiyo fain tanaasactum fii shay faruduuda ila allahi warasuul bay noqonaysaa marka wixii rajaxnalaa la qaadan wuxuu ku leeyahy sheekhu wa xujatu takliifi takliifkii addoomaha la saaray xujadiisa iyo daliilkiisu khudhaa qaado arbaca afar iyadoo ah qur'aanana way ka koobaad waa qur'aankeenii kitaabka qur'aanka kalaamullaahi almunazal liltilaawati watacabud calaa muxamadin wa sunnatun iyo sunna muthabatatan min musabiixa oo sunno saxiixa sunna daciifa xukuma ku dhisin sheekhow qasaasiintana iska ilaali min bacdihaa dabadeed sunnadaa dabadeed ijmaacu hadi lumma ummadan ijmaaceedii baa ku xiga oo isaguna waa xujo waraabicuka afraadna alqiyaasu qiyaaskii weeye daliilka afraadna ee fafhamanaw isagana fahano qiyaasku mid faasid iyo mid saxiixaba waa leeyi shuruudna waa leeyi arkaanna waa leeyi faha daban buu kaaga baahaya qiyaaska wuxuu leeyahy sheekhu waxkum uxukum bikulli caamilin mid kastoo camal qabtay biniyatihi niyadiis waxay tahay oo inama alacmaalu biniyaati weyi camalka niyada ayuunbaa markaa kharibta ama hagaajisa niyada ajar lagaga helaa ama waxba lagaga helin wasdud ku awd buu ku uri calalmuxtaali ka xeeladaysanaya ee samaynaya wax daahirkiisa iyo dushiisu ay tahay xalaal laakiin xaqiiqadiisu waa inuu xaaraam ku xalaashanayo ama waajib uu kaga baxsanayo bacda xiilatiha albaabka xeeladaysigiisa ku xigta shadi daraa wax lahaado ku dadaan fa inama alacmaalu acmaashu waxay ahaatay biniyaati niyaadka mid laga eegaayo kamaa ataa sida ku yimi fii khabari iqaati ragga iqaada ay khabarkii ay wariyeenoo de waa xadiidkii waxa weeyaan saxaaxeynka ku jiray ee maxamed ibnu ibraahim uu ka warinayay calqama calqamana uu ka warinayey cumar ibnu khaaab uma waxaa xaaraama almudiyi in lagu sii socdo fii maa fasada cibaadadii fasaaday in lasii wada waa xaaraamo dee lagu sii jira salaadii dhexeeda lagu weysa jabay in lasii wada waa xaaraam ila bixajin wactimaarin xaj mooyaane iyo cumraysi abadan weligood iyada waa lasii wadi haddii xajku fasaado isaga waa lasii wadaya iyadoo qofki aanu ka gudahan haddana waa dhamaystiro cumradina waa lamid oo ilahay bari waatimu alxaja waalcumrata lilah mar haddii la gala iyada amase ha fasaadaan ama ha saxnaadaane waa in la dhamaystiro wanasla buu ku uri qowlkeennii labaad